إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooroon khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad ee kelimadii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf maleeshiyaadka liyu booliis ayaa kordhiyey beegsiga ay ku hayaan dhallinyarada ku dhaqan degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysatay etoobiya ururka haweenka ee taabacsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay tacaddi kala kulmeen ciidamada dowladda federaalk oo soo weeraray guriga hooyooyinka dhaqaale xumida ka jirta magaalada muqdisho ayaa sababtay suuqyari oo soo wajahday ganacsatada iibka hilibka qodobka dibadda trump ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu kanada ka dhigo gobol ka mid ah gobollada maraykanka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo warkani maxamed qaasim ayaa soo jeedinaya khasaare nafeed ayaa ka dhashay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk oo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo maalintii shalay dagaal u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo waxaana ka dhashay khasaare nafeed inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa ku dhimatay dagaalada shalay ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo halka ay jiraan tiro dhaawacyo ah walow aan lahayn inta ay laegyihiin mid ka mid a ciidankii dagaalamay ayaa shalay dib ugu soo rogaal celiyey waxaana mar kale degmada luuq ka dhacay dagaal dhex maray labada dhinac sargaal lagu magacaabo kornel aadan rufle ayaa waxa uu dagaaladaasi ku eedeeyey inay ka dambeyso dowladda federaalka lagana soo abaabulay xarunta madaxtooyada ee muqdisho waxaan halkan kala wadaagaya ummadda soomaaliyeed dagaal ay ka dambaysa dowladdii soomaaliyeed loo adeegsanayo hubkii cunaqabataynta looga qaaday qaranka soomaaliyeed in lagu difaaco loo adeegsanayo qalinkii dowladda la doonayo in lagu baabi'iyo ummad soomaaliyeed madaxtooyada soomaaliyana ay saldhig u tahay kaasoo midabo badan magacyo badan mar jubbaland iyo federaal loo sheegayo maanta degmada luuq bay weerareen waxay burburiyeen kaabadihii dhaqaalaha ganacsiga dadkii shacabkaha iskuulaadkii waxaa lala dhacay hubkii laga keenay masar matac iyo hobiya janta finti iyo biten iyo seben ma ahan markii ugu horeysay oo dagaala nuucan ah ay dhex maraan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka
alkataa'ib ayaa baahisay qaybta labaad kelimadii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf warbixinta warkaas maxamed sheekh ayaa soo gudbinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحنلنا همم mu'asasada warbaahineed ee alkataayib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gabaldhicii shalay soo saartay xalqada labaad ee muuqaalada lagu soo bandhigayo mucaskarka militari ee loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah kaasoo ay ka qalinjibiyeen guutooyin mujaahidiin ah oo aad u tababaran sidoo kalena ay barteen adeegsigan hubka noocyadiisa kala duwan iskuna jira culimaaudiin waxgarad abwaano ku soo biiray saaxada jihaadka ee bariga afrika ciidamada ka aflaxay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa dhammaantooda waxay u dhammaystiran yihiin wixii askariga militariga loogu talagalay ee aalaadka dagaalka iyadoona xafladda lagu casuumay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgarad ogaasiya iyo culimaaudiin iyagoona dhammaantooda kelimaad dhexalgala oo dhinacyo kala duwan ku godmaya goobta ka jeediyey sidoo kale waxay la dardaarmeen ardayda ka aflaxay mucaskarka militariga ee sheekh bashiir sheekh yuusuf
قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما قدما نمضي لجهاد فساد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما culimmada kelimaadka ka soo jeediyey mucaskarka ee kaamirada alkataayib soo qabatay waxaa ka mid ah sheekh maxamed axmed balli sheekh maxamed maxamuud kariim maxmed idaale sheekh xasan maxamuud takar sheekh maxamed jamaal sheekh cabdiraxmaan sheekh isxaaq maclin xasan waxayna ku labisnaayeen dareeska ciidanka iyagoona ay garwaxsanaayeen hubka dagaalka waxayna safaxa dhalaalaya u direen dadka dhallinyarada ah ee ka fadhiya jihaadka caalamiga ah ee ka howlceeya waddanka soomaaliya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy kuwa iimaanka laga helayo sabra ka bacdina gaalada la sabirtaba xirnaada waraabitu ku xirnaada meeshaa ribaadku waa shay aad iyo aad u qiimo badan ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyo khayr badan baa ilaahay waafajiyey laakiin waxa uu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga ajar xisaabsado inuu ruuxu ogaado ahmiyadda uu leeyahay ribaadka uu leeyahay كل آية بورك ولين قرن أرجعتان العداد في سبيل الله الجهاد الجهاد يريد هكذا جهاد دنت اللي وهكذا استعداد واستعداد كان كل فلذ يرى لي إلهي نتلمام ثم كبع رسولك نتلمام صلى الله عليه وسلم نتلمام استعداد كوا ديار جرو كادن كجرنو شق كل ديار جرو قالن dadka aanu dambowna ma indar daarameen isticdaadkan iyo hamaraan makaankan makaan oo masnacu rijaal runtii walaagii kan gurun qaadani maywa inaan gaala dagaalano iltigaa may rajeena insha allahu tacaala baytulmaqdisa rajeena insha allahu tacaala ilaahay saa ku rajeena
maantay waxaad maraysaan jannada qarkeedii ee dhammaystirta allaahu akbar xuurulcayntii ayaa idiin soo ifaysee dhammaystirta kulligeen insha allah allahna waafajiyo qodobka labaad wuxuu yahay aljihaad huwa alxal walaalaha muslimiinta ahow ilaahay subxaanahu watacaala horta wuxuuna amrayaa wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadi huwa jtabaakum ilaahay asagaa idin doortay ee horta jihaadka ilaahay jidkiisa sida dhabta ee xaqa ugu jihaada culimmadu waxay dhexleen ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka dhexleenna waa la og yahayo waa diin annagu nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka dhexalnay waa maxay waa kitaabka iyo sunnaha nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam taraktu fiikum shay-ayni ama amrayni maa in tamasaktum lan tadiluu bacdii abadan kitaabu ullaahi wa sunnatii nebigu waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kolka ikhwaani fillaah culimmada waxaa saaran waxa weeye ummadda inay gaarsiiyaan xaqa
mujaahidiinta ku soo biira jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay wafadala allaahu almujaahidiin ilaahay wuu fadilay nabigeena wuxuu noo sheegay sala allahu caleyh wasalam jannada inay ku yaalaan boqol derjo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay dadka mujaahidiinta keliya ilaahay ugu talagalay labadii derjoba ay u dhexeeyaan dhulkii cirka intay isku jiraan muslimiinta waxaan leenahay marka jihaadkaasaan isku ognahay wiilashiinna mujaahidiintiina dad baad leedihiin has dayacin ilaahay dayacaad ima dhigin ku soo biira safka نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر
sheekh isxaaq macalin xasan oo ahaa ardaydii ka soo qalinjibisay mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa ka warramay waxyaabihii ay ka faa'iideen ardayda dhiggiisa ah si gaara qudhiisa waxauna halkaasi ka jeediyey qodobo dhowr ah oo ka mid a waxyaabihii ay barteen فوائد المعسكر ayaa u bixiyey cinwaan ah waxaa ka mid a walaalayaal ee waxyaabaha mucaskaraadka laga macaasho oo annagana hadda raggan hortayda fadhiyo oo saaxiibaday ah ay ka faa'iideen allaha barakeeye koo waxaa ka mid ah tadbiiqun liamrillaahi tacaala waacidduu lahum mastatactum min quwa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiis amarka nugu amray inaan diyaargarowno gaalada iska dhicinteeda la dagaalankeeda u diyaargarowno amarkaas isagaa inaan dabaqnay in la dabaqo halkan keliya ayaa laga helaya meel kale goobaha masaajidda ugu khayr badana meelaha lagu nool yahay ayagoo maaragtay nadari ah ayaa lagu akhriyaa keliya ayadoo camali ah meeshaanaa laga helaa allaahu akbar taasa marka ugu horraydo ayaan ka faa'iidnay guud ahaanna mucaskarka waxyaabahan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah cilmi nadari ah cilmi tadbiiqi ah sidiisoo dhanba
mu'asasada alkataayb ayaa lagu wadaa inay baahiso xalqada saddexaad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir oo ay ka soo baxeen ciidamo ka dhisan dhinac weliba ah una diyaarsan yihiin fuuq bixinta ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha isku dhafka ah dadka u dhundaloole ee wax ka qora jihaadiyiinta ka dagaalama caalamka ayaa sheegaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay quwadda rasmiga ah ee ka dagaalanta bariga afrika ay loodin waayaan dowlado badan oo ay ugu horreeyaan maraykanka turkiga imaaraadka carabta iyo dowlado kale kuwaasoo gebi ahaanba isku baheystay sidii ay u ciribtiri lahaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin khubarada ayaa qaba hadalkaasi ka duwan oo sheegaya in markay soo baxaan muuqaalada ay soo saarto alkataib oo ah muuqaal baa'iyaha rasmiga ee al-shabaab dowladda federaalka iyo shisheeyaha welwel iyo qoobgariir joogto ay ka qaadaan waxayna tusaale cad oo maragmadoontaha u soo qaateen tababarada ay qaataan ciidamada kala duwan ee militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab
قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا maleeshiyaadka liyo booliis ayaa kordhiyey beegsiga ay ku hayaan dhallinyarada ku dhaqan degmo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysatay itoobiya warkani farxaan cali cabdulaahi ayaa soo gudbinaya degmada dhagax buur oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusii xoogaysanayay beegsiga ay maleeshiyaadka liyo boolis ku hayaan dhallinyarada degmadaas dhallinyarada ayaa waxa ay dhigeen kacdoonno ka dhan ah maleeshiyaadka liyoboolis ee ay xabashida ka dhisatay dhulka ay gumaysato kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada shir ay dhallinyaradu uga tashanayeen aayahooda ayaa waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaad ka amar qaata taliyaha ciidanka ee degmada dhagax buur iyagoona halkaasi ka soo qafaashay tiro dhallinyaro ah habeen hore ayay sidoo kale waxa ay maleeshiyaadkan xabsiga dhigeen afar ka mid ah dhallinyarada degmada dhagax buur ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida itoobiya habeenadii ugu dambeeyey ayaa ciidamadani waxa ay u daadanayeen guryaha dadka deegaanka iyadoo shabakadda afduubka u geysan jirtay bulshada ku nool gobolka ay dhagax buur ka dhex bilaabeen beegsiga dhalinta iyo odayaasha aqoon-yahanada ee degmadaasi reer dhagax buur ayaa caan ku ah kacdoonnada abaabulan ee ay ka samaynayaan magaaladaas kuwa oo ay isaga dafcinayaan maleeshiyaadka liyubolis si kastaba ciidamada liyubolis ee ay ku adeegato nasaarada etoobiya ayaa dhibaato xooggan waxay ku hayaan shacabka degan goobaha ay maamulaan iyagoo horay dilal axmaqnimo ah ugu geystay dadka ku sugan degmadaasi ururka habeenka ee taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay tacaddi kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka oo soo weeraray guriga hooyooyinka cabdilkhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkani ka waramaya ururka haweenka ee taabacsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay tacdiyaad kala kulmeen ciidamada dowladda federaalk oo soo weeraray guriga hooyooyinka haweenkan ayaa sheegay in loo awood sheegtay ciidamada dowladda federaalkana ay gacanta ula tageen haweenka oo qaarkoodna ay xabsiga dhigeen waxay tilmaameen in arrintan oo kale aanay marnaba filin jirin maadaama ay qayb ka yihiin dowladda federaalka waa kuwaan iyaga oo ka warbixinaya sida loola dhaqmay haddaannu nahay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed hooyooyinkii dhaawaca dhihi jiray hooyooyinkii wax walba qaban jiray sida maanta na loola dhaqmay weligay waxaanu filayna ma ahayn ismaanaan lahayn idinkoo ururka haweenka qaranka ah oo intaas weligii soo jireen ahaa ayaa inta laydiin yimaado guddoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka qaranka inta la qaawiyo gembadeedii la jiijiido oo weliba la jirdilo ayaa la xidhayaa waxaanu filaynay maaha waxaa lagu sameeyey waxaan la arag oo la maqal waxaa hooyooyinkii soomaaliyeed ku dhacay taariikh madow oo aan horey uga dhicin dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamada dowladda federaalk ayaa ku canbaxay gumaadka ay u geysanayaan haweenka taabacsan dowladda federaalk kuwaas oo mararka qaarkood loo geysto jirdil xoogan dhaqaale xumida ka jirta magaalada muqdisho ayaa sababtay suuqyari oo soo wajahday ganacsatada iibka hilibka sida warkani uu ku faahfaahinayo maxamed muudey axmed abu muslim iyadoo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda federaalka ayaa waxaa taasi saameyn ku yeelatay bulshada ku nool caasimadda kawaaleyda suuqa xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay dareemayaan suuqyari baaqsan aysan jirin cid wax ka iibsanaysa iyaga oo u sababeeyey dhaqaale xumida baahsan ee ka jirta magaalada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah kawaanleyda oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho haddaan nahnay ganacsatada xamurweyne waa xoolaha horta xag callay qaali ka yihiin oo suuqyada qaali waaye haa caqabad weyn u yeelataba micnaha qof kasta lacag ma haysato xoolahina qaali inay gadiyihin oo micnaha beec lagu dali karo wixina qaali inay gadiyihin markaa saas baa jirta haa ma dad badan dadkan suuqa jooga boqolkiiba sagaashan qof addiina weliaan ka mid ma aha qiimaha horta wuu kacsan yahay laakiin suuqa ayaa fadhiyo badeecada ayaa qof iibsahayn way iska taallaa laakiin badeecadii aad iyo aad ayay u kacsan tahay maya farqi aad iyo aad u weyna u dhexeeya markii hore badeecada way socotay wixiina way noo cinteen hadda badeecada way kacsan tahay mana socoto suuqiyaa fadhiyo dadkii wax iibsamaayaan xilliga hore laakiin badeecadina way ciimatay dadkana waxba iibsahaya hadda badeecadii hawaday gashay oo lacagtii lacag aad u badanay noqotay dadkii wax iibsan lahayna waa la waayay hadda suuqa hilibkoo yaallo aad iyo aad ayuu u yaryahay haddana sidaasay tahay caawa maqribka u gaaraa caqabad aad iyo aadaa naga soo gaartaa oo khasaarada aad iyo aad u weynaa naga soo gaarto neefka geela afartan milyan aba soddon milyan laga soo baxsho toban milyan oo khasaaraha u dhacayso khasaaradii haddana iyadoo khasaare ay tahay ayaa haddana badeecada sii baaraya deynaa la geliya lacagtii lagu keena lacag ka hoosaa lagu bixinaa lacagta haddana dadkii laga heli maayo bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa marba marka xigta waxay la kulmayaan cadaadisyo kala duwan kuwaas oo uga imaanaya dowladda federaalka iyada oona ay xadka ka baxeen canshuuraha midabada kala duwan ee maamulka gobolka banaadir soo saarayo warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda trump ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu kanada ka dhigo gobol ka mid ah gobollada maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu dhab ahaantii doonayo kanada ay noqoto gobolka kontoni koowaad ee maraykanka waxa uuna hadalkaas ku sheegay waraysi uu bixiyey axaddii shalay waxaan u malaynayaa in kanada ay aad ugu ficnaan lahayd ay noqoto gobolka kontoni koowaad ee maraykanka sababtoo ah waxaa noogu khasaara kanada laba boqol oo bilyan sanadkiiba mana ogolaan intaasi dhacdo ayuu yidhi trump waxa uuna intaa ku daray in maraykanka uusan wax kaalmo ah siin doonin kanada maraykanka waxa uu kasoo iibsadaa waddanka qaniga kheyraadka ku ah waxyaalaha uu soo saara ee dabiiciga ah sida saliidda iyadoo farqiga ganacsiga ee badeecadaha uu ballaariyey sanadii ugu dambeeyey taasoo gaartay toddobaatan iyo laba bilyan sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii trump ayaa raba inuu ku darsado dalkiisa si ay ugu baaqato qarashkaas faraha badan ee kaga baxaya iibsiga waxyaabahaas ra-iisul wasaaraha kanada ayaa jamcihii sheegay mar uu shir albaabaha u xirnaayeen uu la yeeshay madaxda ganacsiga iyo shaqaalaha ee dalkaas in hadalka trump ee ah in kanada laga dhigo gobolka kontoni koowaad ee maraykanka ay tahay mid dhab ah oo xiriir la leh rabitaankiisa ku aadan helitaanka kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira kanada wararkii alfurqaanna waa naga intaa